إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada fiidnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyay qeybo ka mid ah gobolada gedob bakool iyo shabeellaha hoose dad badan oo soomaali ah ayaa ku xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi oo ah caasimadda kenya muddo konton sano ah ayaa laga joogaa markii siyaad bare uu laayay culimmadii kasoo horjeestay xeerka qoyska oo ay ka mid ahaayeen inay ragga iyo dumarka u siman yihiin dhaxalka kalluun aad u fara badan ayaa maalintii shalay ku soo ciirisay xeebta gobolka bari gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada boosaaso iyo deegaanka mareero dad badan oo ku dhaqan xaafado ka tirsan degmada kaxda ayaa dhibaatooyin adag ku qaba hamni daro ba'san oo ay sababeen tuugada loo yaqaan ciyaal weerada mid ka mid ah saraakiishii lagu waayay dagaalkii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka rees kamboni ayaa mar qura ka soo muuqday warbaahinta isagoo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe dhegeystayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan iminkana u diyaargarooba isagoo faahfaahsan الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo sabti ah taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan afar iyo labaatanka januari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolada gedo bakool iyo shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay howlgallo fariida waxay ka fuliyeen gobolada bakool shabeellaha hoose iyo gedow oo dhammaantooda dhaca koonfurta soomaaliya dagaalyahaan aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday faraysana ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin degmada ceelberde ee gobolka bakool in muddoa daryanka tacshirada ayaa ka dulshanqaraysay xirada ciidamada dowladda federaalk ee ceelberde mana jirto faahfaahin dheeraada oona soo gaartay markaan iyo gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo kasoo baxay degmada janaale kuna sii jeeday deegaanka buufow isla gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii lala egtay markaan iyo gobolka gedo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday fariisana askarta dowladda federaalk ku leeyihi garoonka diyaaradaha cusub ee degmada beled xaawe ee gobolka gedow waxaana weerarkaas inta la xaqiijiyay ku dhaawacmay hal askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoojiyay weerarada ay ku naafaynayaan ciidamada dowladda federaalk maamul goboleedyada iyo shisheeyaha duulaan gardarada ku jooga dalka soomaaliya waxayna marar badan leefsiiyeen dacarta khasaaraha culus dad badan oo soomaali ah ayaa ku xayran garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi oo ah caasimadda kenya faahfaahinta warkaasoo xalad diyaara maxamed ciise tan iyo wixii ka dambeeyey shaqo joojinta ay sameeyeen diyaaradaha duulimaadyada ee magaalada muqdisho waxaa isa soo taraya dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka soomaalida ah ee isugu jira kuwa ka duuli jiray iyo kuwa kasoo degi lahaa garoonka caasimadda dad badan oo soomaali ah ayaa waxa ay ku xaniban yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi kadib markii ay waayeen diyaaradu ay raacaan dadkan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay shaqo joojinta ay sameeyeen diyaaradaha duulimaadyada ee magaalada muqdisho waxaana dadkan oo ay ku jiraan bukaano iminka haysta xaalado adag muddo konton sano ah ayaa laga joogaa kadib markii siyaad bare uu laayay culimmadii kasoo horjeestay xeerka qoyska oo ay ka mid ahaayeen inay ragga iyo dumarka u siman yihiin dhaxalka warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara maxamed daahir atano warban ku hayaa waxaa tidha weeye walaalow adeegan layna faray ilaa wanaag weeye wanadan atakeenu yidhi wedhan raabo weye kow iyo tobankii bishii janawari kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ayuu maxamed siyaad bare soo saaray xeerka sinaanta qoyska kaasoo dhigaya in ragga iyo dumarku siman yihiin sidoo kalena xadidaya tacadudka dawjaadka ama in raggu guursadaan tirada haweenka uu allah u baneeyey iyo xaaladaha furiinka markii waxaasan afshir ku soo dhaweeyey madaxweynaha haddee stadiumkana madax mahane wax kalo meel bannaan Ma jirto.
oo muuqdan ma jiro Waay.
waa beri adiga wax kasta sheeg madaxweynihii khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn oon adduunka laga maqlin caalam alislaam wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeyuu yidhi wax la yidhaha nus ma jirto walaa rubac walaa tumun ma jirto raggii dumarka waa siman yihiin hanti wadaag wuxuu qabaa buu yidhi gabadhaas gabadhaha iyo wiilasha haddii waalidkood uu dhinto oo maal uga tago gabadhihii iyo wiilashii maalka waa loo kala baraya gabadhuna bar bay leedahay wiilkuna bar buu leeyahay yacni gabadha hadday dhimato diyadeedii waa konton haddii wiilku dhintana diyadiisi waa boqol burjawaasigaa qaba buu yidhi iyo diba socodkaa qaba laakiin hanta wadaagga cilmiga iyo horumarka ku dhisan iyo cadaaladda waxay qabaan gabadhiina waa boqol wiilkiina waa boqol maalinkii jimcaha oo ay taariikhdu ku beegneyd toddobiyo tobanka janawari kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii waxaa khudbadda salaada jimcaha kadib masaajidda ka istaagay culummo iyo ducaad muslimiin ah oo caddeeyey mowqifka shareecada islaamka ay ka taagan tahay go'aanka ka soo baxay golaha kacaanka ee la xiriirta arrimaha qoyska masjidka maqaamka ama sheekh cabdulqaadir ee xaafadda ceelgaabta waxaa ka istaagay salaadii jimcaha kadib sheekh axmed sheekh maxamed cuthmaan oo loo yaqaanay ina walaalaeye oo xilligaasi safar ku yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho Ee, anugu masaajidka cabdiqaadir ee maqaamka loo yaqaano maqa- masaajidka wuxuu ku yaala ceelgaab qeybta loo yaqaano yoobsan loo yaqaano ma ku yaalaa masaajidka cabdiqaadir ninka yaqaan baa yaqaan masaajidkaas baan daris la ahaa jimcahan ku tukanaynay nin eh, masriya baa noo muxaadaray noo khudbeeyey khudbadii noo akhriyey markuu ka baxayna wadaad baa soo istaagay yiri waxaa la igu naynaasaa in cabdilla xasan oo abtigay buu ahaa cabdilla xasan magaalada caynama la yidhaahdaan ku dhashay kana imid sargaalka hebel la yidhahdo gurigiisaan deganahay halkaa iyo halkaa ku yaal ninkii rabaa waa soo raadsan karaa joornaalkiibuu la soo baxay iyo kitaabka qur-aanka marka uu leeyahay waxaa meeshaan ku qoran khumis waa maxay rubuc waa maxay thuluth wa- waljinni warkida warkiisi aad bare oo joornaal ku qoran iyo kitaabka qur-aankaabu saasuu labada gacmood marka laga yimaado masjidka maqaamka ama sheekh cabdulqaadir waxaa masaajidda maalinkaasi jimcaha ay culimmadu ka istaageen ka mid ahaa masjidka shariif dhagaweyne ee shibis masjidka siigaale iyo masjid ku yaala xaafadda ansaloti ee magaalada muqdisho masjidka maqaamka waxaa jimcihii laga qabtay saddex wadaad masjidka ku yaala degmada shibisna waxaa laga xiray hal wadaad halka masjidka siigaalana laga qabtay hal wadaad masjidka xaafadda ansaluutina waxaa laga xiray hal sheekh maalinkii xigay ee sabtida salaada duhur kadib ayaana mar kale masjidka maqaamka waxaa laga qabtay afar wiil oo dhallinyaro ah taasoo ka dhigaysa tirada wadaadada la xiray toban wadaad waxaana sii dheer nin dhallinyaro ah oo maalintii khamiista laga qabtay daljirka daasoon yani maalan tobanka nin waa tobanka nin oo tooska u hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh axmed sheekh moxamed waxaa ka mid ah eh, xasan ciise waxaa ka mid ah sheekh muuse yuusuf waxaa ka mid ah cali jaamac xirsi waxaa ka mid ah suleymaan jaamac moxamed waxaa ka mid ah cali xasan warsame waxaa ka mid ah sheekh axmed iimaan waxaa ka mid ah moxamed siyaad xirsi iyo aadam cali xirsi iyo yaasiin eh, cilmi awal cawil tobankaas culimo waa dadkii aada u hadlay oo ay islahaayeen askartu dadka dadka kiciyey yeelahan waa iyaga saddex iyo labaatankii bishii janawari kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii waxaa golihii sare ee uu hogaaminayay maxamed siyaad bare ay go'aan ku gaareen in la toogto culimmada iyo dhallinyarada ka hor timid gaalnimadii dowladdii kacaanka iyadoo la geeya barxadda iskuul buluusiyo halkaas oo dhammaantooda ay ku shahiideen
habeenkii oo dhan qur-aan bay akhrinayeen nin walba asagoo degan waana dhallinyaro ma ay weyneen soddon xataa ma ay gaarin nin walba asagoo degan buu qur-aankiisa akhrisanayay dardaaran ayay wada qoreen tobankoodu marka waxay isku dhaarsadeen hal shay A- waxaana soo sheegay dadkii dilka ku fuliyey iyo dadkii maxkamadda saaray ayaa warkaas si rasmi qaarkood waagii dambe noogu sheegayaan waxay dhaheen horta aan soonno kow waxaa loo soo jeediyey inay madaxweynaha cafis weydiistaan baa loo soo jeediyey madaxweynaha waxay dhaheen annagu dembi maanaan gelinoo ma weydiisanayno dhammaantood way diideen maalinkii la toogtay culimmada waxaa durba la arkay mucjisaad waaweyn oo ka tarjumaya carada allah iyo inuu u hiilinayo addoommaha dartiisa loo dilay maalintii dilkaa dhacay kadib laba diyaaradood oo miig ah oo la kiciyey oo maaragtay maxaan ku raha dhoolato samaynayey baa labadii diyaaradood isku dhaceen isla maalintii ayada ahayd dilkii markuu dhacay labadii diyaaradood waa isku dhaceen xaafadan wadadan maaragtay maxaan ku rahdaa waa beri waa kuwii labada diyaaradood ku dhacay wax badanna ay ku maaragtay maxaan ku raha guryo badan iyo dad badanna ay wax ku noqdeen taa waa mucjizo rabbaani ah oo nalagu tusinayey in maaragtay maxaan ku rahdaa dowladdaani waxa ay la timid ay tahay la dagaalan diineed ilaahayna digniin uu ka bixiyey markaa iyada raggii dunida waa feerin jiray iyagu waliil weeye maxamed siyaad bare marnaba ma dheefsan dhiiggii culimmada ee uu daadiyey haddii uu doonayay in dadku ay cabsadaan nidaamkiisana aan laga hor imaan waxaa dilka culimmada kadib kacay jabhado hubaysan waxaa hirgeli waayey xeerkii gaalnimada ahaa intii wada soctay ee golaha kacaanka ayaana dhexdooda isku jeestay iyagoo noqday kuwo la dilo iyo kuwo xabsiga loo taxaabo inkastoo ku dhowaad nusqarni laga joogo markii diinta allah darteeda loo dilay culimmada soomaaliyeed haddana weli waxaa jira nidaam ka hor imaanaya shareecada islaamka oo ku dhisan dimuqraadiyadda kaasoo ay golihiisa wasiirada meelmariyeen xeerka jandarka oo xalaalaynaya dhaqankii lagu halaagay reer qoomuluud nusqarni kadib istishaadka culimmada shuhaadada suuratu nisaa waxa uu dhiigoodu noqday mid ay ifsadaan muslimiinta xijaabkii ayaa faafay dadkuna waxa ay u soo jeesteen barashada diinta islaamka dhallinyaradii ayaa baraarugay dalka in badan oo ka mid ah waxaa ka hirgelay maamul islaami ah oo diidan mabaadi'da shisheeyaha sida dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka qawaaniinta iyo dasaatiirta
kalluun aad u fara badan ayaa maalintii shalay ku soo cerisay xeebta gobolka bari gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada boosaaso iyo deegaanka mareero faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaraa farxaan cali cabdulaahi
kalluun aad u fara badan ayaa maalintii shalay ku soo caariyey xeebaha gobolka bari gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada boosaaso iyo deegaanka mareero kalluunkan ayaa tiradiisa rasmiga ah la haynin balse waxaa la hubaa inuu aad u fara badan yahay waana nooc gaar ah oo ka mid ah kuwa badda ku jira loona yaqaano homboborro ama dolfinis maamulka la baxay puntland ayaa ka hadlay dhacdadan waxayna sheegeen in baaritaan lagu samaynayo waxaa sababay inuu sidan ugu soo caariyo xeebta badda dadka deegaanka ayaa lagu baaqay inaysan cunin kalluunkan maadaama aysan ogeyn waxa ku dhacay arrintan ayaa waxaa loo sababaynayaa wasaqow ka yimid qashinka kiimikada ee lagu daadiyey badda si kastaba ha ahaatee soomaaliya ayaa muddo dheer waxa ay ahayd meel lagu qubo qashinka halista ah laga soo bilaabo horaantii sagaashameeyadii konteenaro ay ku jiraan kiimikooyin halis ah ayaa marar badan lagu arkay xeebaha dalka taasoo sare u qaaday welwelka laga qabo saamaynta ay ku yeelan karto noolayaasha ku jira badda xeebaha soomaaliya ayaa waxaa ku sugan maraakiib ay leeyihiin dowlado shisheeye kuwaasoo si sharci darro ah u gurta khayraadka ceegaagan baddeenna soomaaliya mana jirto ilaa iyo hadda cid kula xisaabtantay xadgudubkaasi dadka u dhundaloola siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan in dowladahaasi ay qandaraas lacageed oo ku kacaya malaayiin dollar ay kula jiraan dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay muqdisho
dadka ku dhaqan xaafado ka tirsan degmada kaxda ayaa dhibaatooyin adag u qaba amni daro baahsan oo ay sababeen tuugada loo yaqaana ciyaalweerada maxamed qaasim ayaa faahfaahinta warkaasi noo akhrinaya habeenadii lasoo dhaafay waxaa xaafada ka tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho dib ugu soo cusboonaaday tuugada loo yaqaan ciyaal weerada oo dhibaatooyin adag ku haya bulshada kooxahan oo midya ku hubeysan ayaa dhac iyo mashaakil kale ka wada xaafada ka tirsan degmada sida uu ku waramay mid ka mid ah dadka ku dhaqan halkaasi iyagoo meesha dhibka kutaaya degmada kaxda waxda koowaad liiqliiqata waa ceelka garaad ilaa goof gareer xasan cali geedi iiridaan dhan cayaal weere balaayo tuuryo midii ay la cararayaan dadkii dhan bir u kala adeegtaani waayaniyo marka meesha waxaa soo wajahday amni daro cayaarna inaan ahayn haddaa niminkan oo looga qabanin cayaalweerahan dhagaxyada wax tuuryada wata hadday looga qabanin degmada kaxda waxa waaye waa dhibaato xoog leh aa u imaanayso qaar miday wataan hadday tuurooyinaa tahay sidoo kale taliyaha ciidamada dowladda federaalka odawa yuusuf haraaga ayaa xaqiijiyey inay ciyaalweerada dib ugu soo cusboonaadeen magaalada sababteeda ugu weyn ay tahay daroogada oo iyagu ay fasaxeen iyagoo dhibaatadeeda ogna ay qaarkeed cashuuro ka qaadato xubno iyada ka tirsana ayba isticmaalaan daroogada waxaa taa barbar socda oo runtii hadda laga hadlaaya daraagiska iyo ciyaalweero iyo waxyaabaha lamidka horta ciyaalweeruhu dee cirka kama soo dhicin sabab ayaa keentay sababta keenaysa marka asalka waxa u ah daroogadaw daroogadu marka waa nuuc ka mid a waxyaabaha lagu baabi'inaya jiritaanka dadka soomaaliyeed akhlaaqiyaadkoodii iimaankoodii anshaxoodii wax kasta oo dadka bini'aadankaa ee wax u geysan kara waxa u fududaynaya waa daroogada muddooyinka ugu dambeeyey waxaa magaalada caasimadda ah muqdisho degmooyinkeeda kusoo badanayay dhibaatooyin ay geysanayaan kooxo kala duwan oo burcad ah kuwaas oo caadiyeystay dhicidda hantida dadka marasta ah ee ku dhaqan gobolka banaadir
warkaan dhegeystayaal habeenimadan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga hel furqaan mid ka mid ah saraakiishii lagu waayay dagaalkii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka reeskamboni ayaa mar qura kasoo muuqday warbaahinta isagoo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe mubaarak cumar ayaa fafaahinta warkaas la diyaara xasan ciraaqi oo ah taliyaha guurtada siddeed iyo tobanaad ee ciidanka lagu yeero gorgor ayaa lagu waayay dagaalkii dabiiqadii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka reeskamboni ee gobolka jubbada hoose waxayna ciidamadii dowladda federaalk uu hogaaminayay u baxsadeen dhanka waddanka kenya iyagoo dowladda dalkaas isku dhiibay xasan ciraaqi oo xilligaasi wixii ka dambeeyey aad loo baadigoobay halka uu jaanic cirab dhigay askarta uu hogaaminay in lagu ogaa gacanta kenya ayaa si lama filaan ah muddo kadib uga soo muuqday warbaahinta isagoo ku sugan deegaanka caddaan lixi ee gobolka shabeellada dhexe xasan ayaa kala hadlay hoggaanka dowladda federaalka inay dalacisiyaan ciidanka ku sugan deegaankaasi iyadoo aan ilaa iyo haatan aan war laga helin halka uu kaga soo tegey askartii iyo saraakiisha ay mas-uulka uga dhigtay dowladda federaalka haddii la yidhaahdo deegaankan caddaan laxay waa in ceel la helo intaana waa dardaaran gaara waxaan leeyahay ciidanka dowladda soomaaliya waxaan leeyahay ciidanka wax muxaa lagu abaalmarinayaa waa darajo in muxaa la dallacsiiya ciidanka haddii la yidhaahdo sida saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableydaba waxay mudan yihiin shaqo qaran oo haddii la lagu abaalmariyo taana haddii la yidhahdo waa codsanaynaa ciidamadii dowladda federaalk ee la geeyey deegaanka reeskamboni ee gobolka jubbada hoose ayaa noqday wax la qabtay wax baxsaday iyadoona xasan sheekh uu ku fashilmay dagaalkii uu ku qaaday axmed madoobe
warkii oo dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ee alfurqaan caawa way naga intaa